munaasabadan u ahay tito xariga lakugu jaraaye xarunta isbitaalka gurmad ay taabigeliyeen ururka global g iyo weliba lakagobadaya deegaanka saabwanaag ee qiyaastii qontonka kilomitir nagwaagow bari ku kabeeganta magaalada hargeysa deegaankan weliba uusan lahayna ee xaruun lankatalagali aad iyo nageelanka adeegow taasoo yahay mararka qaar iyo dhiyaastii dhibaatooyin caafimaad iyo ona bulshadiiyo gaban xaaladooyingeedan hadagta madaga ururka global g iyo ku warbiya dhismaga isbitaalka
wasiire markaa gudoomiyaha guud ee gurmad gudoomiye maxamed ismaaciil iyo xogeyaha guud nagibe yuusuf iyo guddigiiba badhna xaggan joogaan badhna maqan yihiin dhammaantood kaamiyo nusdambeedka ururkaas waxaan doonaynaa maanta inaanu wareejino dhakhtarkii uu sheegay gudoomiyuhu ama isagoo markii hore ka qabyoobay magaaladu isku dayday itaalkooda inay dhisato laakiin uu ka qabyoobay inaanu qabyo tirno qalabkiina keenno ayay kaliftay maasha allah tabaarakallah maanta qalabkiina waa u dhan yahay dhakhtarkiina waa dhammaystiran yahay sideedabana guddidaasi ama ururkaa gurmad la yidhaaho oo bari ilaa galbeed ka shaqeeya arrimaha reeraha iyo reerka wixii marba uu ka caawin karo waxa uu ugu horeysiiyaa dadka sidiina wax qabsanaya laba sagaala waxdhistabaa istiraadeen ilaa litirkaa gaashiiseen waa diraasheen magaalo kale oo iyana barigaa ku taalo laydhaa gaacid oo sidaas oo kale iyaguna wuu ka qabyoobay iyaga naftooda waanu u dhammaystirnay insha allah biidni illahi alkariim iyaga naftoodana waanu tegi doonaa
qaarkumad ee bulshadii ayuu ku mahadnagan dhismaga xaruntiga isbitaalka ee deegaanka sabwanaaga mahad celinayna waa dadka iyagii wixii ay nagu soo caawiyeen dadkooda ku tareen aad iyo aad baan ugu ammaanayna waxaanan leeyahay cid kasta oo ka soo caawisay oo gacan ka soo geysatay khayr xasanad allaha siiyo sijiliyo halka maraysaa aad iyo aad baa umahadsantihiin kaa gurmad buu la kaashaday qabyadii isagaa intaa noo qabtay iyo gurmud iyo ururkaa aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa waana dhakhtarkii dadweynaha maantana guddoomiyaha degmaday ku wareejinayaan iyo guddidii magaalada dhakhtarkaas wuxuu baahan yahay shaqaalihii barandihii dayirkii waxaana waxaanu ka rabnaa wasaaradda caafimaadka iyo dowladda xukuumadda somalilan